wasaaradda bilaantaari muqoyska iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo magaalada hudurka gobotii kulan loonku hadlay hirgelinta qorsho qaranka ee owlaada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya walibana kulankoo laga gooday xarunta degmada si tooseen daafray gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed kaas oo langooday ururada bilaanta dhalinyarada odayaalka dhaqanka iyo ulmaawdiinta deegaanka iyo oonasaasoo koolgobro ku hayeen hana kumid ee howlwadeenada hay-ado koolgalow deegaanka maxamed macalin axmed gudoomiyaha degmada xudur ayaa ku hadalay ujeedka iyo muhiimada la kuleeyay kulanka usoona bulshada kala dardaaramay in sida lanku taragalay unku faa'iidaysadaan ilaahay mahadleh alxamdulilah unoo caafimaad dhammaan iskoynan alxamdulilah way salaamay dhammaan dadkantin iskoy bulshada shal duwan dhammaantiin salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salin sheegayu seminaar yar oo wacyigelin ah yuu koley dadkaa ku qeybgalay bafadaanani haddii laa er idroganisan ku faa'iidaystaan insha allah bashal faa'iidaysada wayba qaabka silin sharaxiyo dowladaha dowlad soomaaliya koonfur galbeed isku kaalmaysaa meel kasta macnaha barnaamijkaasa ku socda degmooyinka unan degmooyinka soomaaliya kumadana gaar ahaan koonfur galbeed ee kumadanin anigoo walaaye deegaamada deera inuun hana deeraan muhiim waay arintii koleyba waa dowladnimada ayaa tilmaamasa anigo walaaye koonfur galbeed hana deeraan bulshada intii kala duwan runtii eedaan ka faraxsanna ani oo liiska wacyigeli walaajar wacyiga jara ani lid ogaado bulshada ogaata iyada muhiimagata arintii wayla faday barnaamijyadaas sembrdaha galgaaliyo koonfur galbeed galgaaliyo hayt walaa koonfur galbeedana odeerunuun ani ka dowlad ahaan iyo qaab ahaan aniguna wacyigelintaasun ku qeyb gaadana muhiimadeeba leta waylayn baahanya walaa hoob la sheega naftii ani waa laku faayida halka socba halad roogo wayla faday ani waa laku faayida wala la sheega laku faayida mayla kuwada yaalka macnaha qeybtan caruurta mayla kuwada an liisara muhiim waaye may faa'iide anglata iyaalka may faa'iide anglata qaabkaas ani leer iyada muhiimadii anglata runtii waa arrin oo dhinaca iyaalka ninka fayluwo bulshadana ninka fayluwo waxyaalo la isku wacyigeliyo awal badan jari doona cuduryo jari doona walqaab badan jari doona iyaalka kurtagaad jari doona nidaamyo badan oo ciyaalka lin badbaadiyaa jari doona ilaahay badbaadii karo adduunyada saasu waybaa qaabkaas ani laka baraarugo sida adduunyana dhaqamaasa unuuna dhaqagnaga muhiimah adduunyada siwaan dhaqamaasa siyan dhaqamaasa unuuna inteen dhaqagnan muhiimadeeba leta run ahaantii armayo ilfaday unanka bulshaha hadhawayna yalin baahanyi haddii ilaa erre seminaarkii walaysacdan ku bilownin furuny insha allah wasaaradda bilaanta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo wada dadaala laka dardargeliyo diyaarinta hindisharciyeedka xuquuqda owlaada koonfur galbeed soomaaliya